bsmi illaahi الraxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamadi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu qowli اllahi tacaala waayuuba id naadaa rabbahu anii masaniya aduru waanta arxamu اraaximiin ilaahay qowlkiisii macnihiisiibu u baab yahay waayuuba wadkur xus ayuuba ayuub id naadaa rabbahu xilli uu rabbigii u dhawaaqay annii masaniya duru oo ugu dhawaaqay yaa rabbi rabbiyow annii masaniya duru waxaa itaabtay dhib wa anta arxamu araaximiin yacnii qisadii nebiyullaahi ayuub uu rabaa intaa wixii shardigiisa axaadiis waafaqsan inuu ku ishaaro aayaddii buu marka soo qaatay urkud ay idrib dhufow ah urkud birijlika haadaa muqtasalun baaridun wa sharaab ayuu fasira yarkuduuna yacduuna ay tallaabsanayaan way ayb ay ordayaan degdegayaan qaala xadaanaa cabdullaahi bnu muxamedin aljucfiyu wa huwa cabdullaahi bnu muxamed almusnadiyu ayb aljucfiyu qaala xadaanaa cabdurazaaq huwa bnu hamaam aلصancaani qaala akhbaranaa macmaru can hamaamin can abi hurayra radia allaahu canhu can اnabiy sal l slama qaal baynamaa ayuubu xilli ayuub yaqtasilu uu qubaysanayay curyaanan isagoo qaawan khara calayhi waxaa korkiisa ku daatay rijlun rijlu jaraadin qeyb ayaxa ayaa ku daadatay ayax koox ayax ah ayb rijlu jaraadin jaraadin jamaacatu jaraadin jamaacatu min jaraad luqada carabiga markaa ayaxu markuu koox yahay waxay isticmaalayaan rijlun rijlu jaraadin ayb sirbun min adiba hadday dhahaanna deerada markay koox tahay waxay isticmaalaan sirb ayb wa caanatun min alxamiir dameerahana caana koox dameer markay rabaan caanatun min alxamiir ayay leeyihiin wahuwa mima laa waaxida lahu min lafdihi lafdigiisa waaxid ma laha mufrad ma laha oo lafdigiisa laga keenay ayb marka af soomaaliga laftirkiisa meelaha qaar waa iska qabaa raxan iyo xayn iyo koox iyo waxyaabahaasay dhahaan marka nooc waxyaabaha ka mida weeyaan rijlu jaraadin min dahabin oo ayax ah oo dahab ah yacni waxaad marka ayax koox ayaxa moodid oo fara badan oo dahab abaa kusoo degay nebi ayuub fa jacala wuxuu gudagalay yaxfii fii thawbihi maradiisa inuu ku shubaayo ku hoobinaayo fanaadaa rabbahu rabbigii ayaa ayuu u dhawaaqay fanaadaa rabbuhu rabbigiibaa u dhawaaqayoo waxa uu yidhi yaa ayuubu ayuubow alam akun aqnaytuka miyaanan ku hodansiinin camaa taraa waxaan aad arkayso miyaanan kaa deeqsiinin qaala waxa uu yidhi balaa inaadan i hodansiininoo i deeqsiinin iska deeqisiinin iska daaye waad isiisay yaa rabbi rabbiyow walaakin laa ginan hodantinimo lii ani iima sugnaanin can barakatika barakadaada kama maarmo oo fadligaaga ilaahu yacnii kama deeqtooni oo kama maarmi ayb xadiidka marka qisada xadiidkanuu keenay qisatu nabiyllaahi ayuub qiso ka mida un weeyaan isagoo qubaysanaayo iyaa marka waxaa kusoo daatay dahab fara badan markaasuu bilaabay inuu marada ku shubo oo ku hoobiyo meeshaa marka waxaa laga qaadanaya ninkii shay lagu soo daadiyo korkiisa inuu dadka kale uga xaq leeyahay waxaas ee uu qaadan karo haddiiba lagu soo firdhiyey isaga xaggiisa lagu soo daadiyo inuu aruursan karo ayb waxaa kaloo laga qaadanayaa waxyaabahaas ilaahay deeqda ou bixiyee maalka ah barako inay tahay ayb ayb waxaa kaloo laga qaadanaya dee nebiyullaahi ayuub sida ilaahay subxaanahu watacaala uu u karaameeyey xadiidkan unbuu marka keenay bukhaari meeshan inkastoo ayuub qiso dheer ou lahaayo mashhuur oo yacnii ayuub uu cudur ku dhacay oo markaa cudurkaa muddo ou haayey oo dadkii dhamma ay ka carareen ilaa naagtiisa ma ahane waa kii marka mar naagtiisii ay ka soo daahday oo khidmo iyo wax kale ay ku maqnayd waa kii dhaartayoo inuu boqol ulood ku dhufan doono qur-aanku uu suuratulambiyaa iyo suuratu saadba uu uga warramay wakhud biyadika digtan fadrib bihi walaa taxnad inaa wajadnaahu saabiran nicma alcabdu inahu awaab markii dambe uu caafimaaday dhaartiisa si uusa uga furanin ayaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi boqol yacni laan geedtimireed boqol yacnii faraqyo leh intaad isku duubto hal mar ku dhufo ayb saa marka ilaahay ou dhaartiisii uga fakiyey ayb waxyaabahaas ehelkii iyo wixii ka dhintay oo dhanna ilaahay ou u bedelay waaataynaahu ahlahu wamilahum macahum raxmata min cindina wadikraa liuli lalbaab wadikraa lilcaabidiin ayb iyo suuratu saad iyadana sidoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku sheegay qisadaasuu marka lahaa nabiyullaahi ayuub sabar fara badan buu u yeeshay jiradiisii anii masaniya duru wa anta arxamu uraaximiin iyo anii masaniya shaytaanu binusbin wa cadaab aayaadkaas marka iyo tafaasiirta aayaadkaasoo qisooyin badan ay ku jiraan bukhaari isaga qisooyinkaa shardigiisa saxeixa ma aha marka xadiidkaanu iskaga gaabsaday nabiyullaahi ayuubna marka isaga wuxuu ahaa ayuubu bnu sara ibni raqwaal ibni caysuu ibni isxaaqa bni ibraahiim waaye nabiyullaahi isxaaq uu galaa abtirkiisa ayb baabun wadkur fi lkitaabi muusa inahu kana mukhlasan wa kana rasuula nabiya wadkur fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa ku xus oo ku sheeg muusa qisata muusa muuse qisadiisa ayb innahu muuse kaana wuxuu ahaa mukhlasan mid la xulay oo ilaahay xaggiisa uu u xushay wa kaana rasuulan buu ahaa nebiyan nebi ah wanaadaynaahu waanu u dhawaaqnay min jaanibi tuuri alayman duur buurta la yidhaha dhankeeda midigaan uga dhawaaqnay wa qarabnaahu waan dhoweynay najiyan xaal aan la faqayno oo aan la koodayno ayb kallamahu najiyan yacnii waa waa la hadlay waay wawahabnaa lahu min raxmatina akhaahu haaruuna nabiya waxaan u hibaynay naxariisteenna xaggeeda aan uga hibaynay walaalkiis haaruun an nebi inaan ka dhigno oo isagaa marka codsaday oo ilaahay ka baryey qaala qad uutiita su'laka yaa muusa waatii la idnaam wixii uu weydiisto o dhan waa la siiyey nabiyullaahi haaruuna walaalkiisuu nebinimo u weydiiyey waa loo siiyey naam taasuu marka ilaahay ugu gallad sheeganaya yuqaalu lilwaaxidi wاlithnayni wاljamiici najiy ayaa la yidhaha najiyun waa mid faqayo wa yuqaalu waxaa la yidhaha khalasuu najiyan falama stay-asuu minhu khalasuu najiya iyagoo faqaayo ay gaar u socmeen ictazaluu way fogaadeen najiyan iyagoo faqayo waاljamiicu jamacana anjiyatun weeyaan yatanaajowna wa minhu yatanaajowna wa qaala rajulu mu'minu min aali fircawn nusakha qaar ma dhigaayaan baab kalu keeni doonaa ku dhigi doonaa ayb qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf wahuwa tiniisiyu qaala xadaana alleyt qaala xadaanii cuqaylu can ibni shihaab qaala samictu curwata qaala qultu qaala waxau yidhi qaalat caaishatu radia allaahu canha farajaca anabiyu sal l slam nebigii waa laabtay ilaa khadiijata ayuu u laabtay yarjufu fu'aaduhu qalbigiisa isagoo uu gariiraayo fainطalaqat bihi waxay ula tagtay ilaa waraqata bni nawfal wa kaana rajulan nin ayuu ahaa waraqa tanasara nasraaniyoobay yaqra'u linjiila injiil ayuu akhrinayay bilcarabiyati buu ku akhrinayay faqaala waraqatu waraqa waxa uu yidhi maada taraa maxaad arkaysaa faahbarahu wuu u sheegay faqaala waraqatu waxa uu yidhi haada kani annaamuusu waa saaxibu sirki ayb annaamuus waa saaxibu siri siduu sheegi doono alladii naamuuska oo anzala allaahu alla uu soo dejiyey calaa muusa muuse korkiisa waa khayr wadihii iyo yacni saaxibu sir saaxibulwaxyigii ilaahay nabi muuse uu korkiisa kusoo dejiyey jibriiluu ka wadaa ayb wain adrakanii yowmuka maalinkaaga hadduu isoo gaaro ansuruka ansurka yacni alla maan waxay ka dhigan tahay marka wain adrakanii yowmuka alla maalinkaaga muu isoo gaaro macno tamaniyaa ku jira marka mar haddii macno tamani uu ku jiro yacnii markaa waxaasuu banaatay ansurka nasran mu'azaran inuu ka dhaho ansurka kuu gargaaree nasran gargaar mu'azaran la xoojiyey annaamuusu saaxibu siri weeyaan alladii kaa oo yutlicuhu daalacsiinaayo bimaa yasturuhu waxa uu ka qarinayo can hayrihi hayrkii qofka adiga aada sirta u sheegato wax dadka kale aad ka qarinayso naamuuskaaga wara naamuus macnahaas isaga marka saaxibu siri waxaa loogu magaca waxyigiiba wadaa ayuu ambiyadii gaarsiinayaa meeshaan marka tarjamada iyo xadiidku meeshay iska mudaabaqaynayan iska daboolayaanna meeshan waxaa weeyaan hada annaamuusu aladii anzala allaahu calaa muusa muuse inuu nebi ahaa bay deliil u tahay nacam oo jibriil oo wax u sheegi jiray ayb baabu qowli illaahi caza wajalla ilaahay qowlkiisii macnihiisii buu u baab yahay wahal aataaka xadiidu muusa id ra'aa naaran ilaa qowlihi bilwaadi almuqadasi tuwa laga gaaro erayo ku jiro fasiraya aanastu absartu aan arkay naaran lacallii aatiikum minha biqabasin ayb qaala bnu cabaas almuqadas almubaarak duwan ismu lwaadi waadiga magaciisa siiratahaa sanuciiduhaa siirataha aluulaa sooma xaalatahaa oo usha xaaladeedii horaan usoo celinaynay qabso wannuhaa attuqaa weeyaan ina fii dalika la aayaatin liulinnuhaa minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minha nukhrijukum taaratan ukhraa ayb bimalkina biamrina yani ayb markii ay waxaa weeyaan intay nebi muuse uu ka tegey dibigii iyo wixii markaa ay caabudeenoo sidaas ay yeeleen taasay marka yani markuu yidhi alam yacidkum rabbukum wacdan xasana afataala calaykum alcahdu am aradtum an yaxila calaykum gadabun min rabbikum faakhlaftum mawcidii qaaluu maa akhlafnaa mawcidaka bimalkina yani waxay ka wadaan marka biamrina annaga amarkeenna iskagama aanan khilaafin ballantii ayb waxbaa nagu xambaaray bay leeyihiin hawan hawaa ay shaqiya ayb ayb faarigan ilaa min dikri muusa nabi muuse hooyadii markay ku tuurtay la yidhi sanduuqa ku ridee badda ku rid markay halkaa ku tuurtay marka waxay noqotay qalbigeeda wax aan muuse ahayn faaruquu ka noqday isaga unbay qalbiga ku haysay wa asbaxa fu'aadu ummi muusa faarigan in kaadad la tubdii bihi qalbiga inay bannaanka soo dhigtayba ku dhowaatay baa ilaahi la rid-an kay yusadiqanii si uu ii rumeeyo fa arsil maciya rid-an yusadiqunii haaruun macayga dir yusadiqunii hay rumeeye oo i rumaynaya oo i taageeraya wa yuqaalu mugiitanna waa rid-antii dhowr macnoo ka bixinaa kay yusadiqanii si ou ii rumeeyo wayuqaalu muqiitan ha ii gargaaro ow muciinan ha ii kaalmeeyo maciya rid-an yusadiqunii inii akhaafu an yukadibuun yabdishu yabdushu wa yabdishu ayb labada qiraao laba qiraa'ay ku timi ya'tamiruuna ina almala'a ya'tamiruuna bika yatashaawaruuna way tashanayaan waay dadkii waljidwatu qidcatun waa gabal khaliidatun adag oo min alkhashabi qori ah laysa fiiha lahabun olol iyo holac aan lahayn sanashuddu sanuciinuka waa ku kaalmayna sanashuddu cadudaka biakhiika sanuciinuka waa ku kaalmayn doonnaa kullamaa casazta shay-an mar kastood shay xoojiso faqad jacalta lahu waxaad u yeeshay cadudan cudud soomaaliga cududay dhahaan soomaaha waa iska carabigii daadkii baa daal isaga akhrinayna wa qaala hayruhu hayrkii waxay dhaheen kullamaa mar kastoo lam yandiq bixarfin xaraf aanu ku dhawaaqin ow fiihi tamtamatun ama ay ku sugan tahay hagagaf ayb ay ku sugan tahay oo xoogaa xarafaha qaar oo isku qaldaayo ow fiihi fa'fa'atun fa hiya cuqdatun weeyaan waa guntin carabkii ku sugan oo meesha waxuu rabaa inuu fasiro waxlul cuqdata min lisaanii nabi muuse soo ilaahay kama baryin guntin carabkayga xaggiisa ahaatay ilaahu fur guntintaas marka maxaa laga wadaana xuruuftii uu markaa isku ayb xuruufta dhihitaankeeda oo uu isku yacni isaga dhex dardarmaysa liajli carabka wax haysta dartiis ayb ayb asri ay dahrii ushdud bihi asrii dhabarkayga yacni ku xooji fayusxitakum fayuhlikakum ou idin halaago qaala lahum muusaa weylakum laa taftaruu cala allaahi kadiban fayusxitakum bicadaab fayasxatakum bicadaabin nawaal akhriye naafici akhriye naam marka labada macno waxaa fayuhlikakum ou markaa idin halaago cadaab ou idinku halaaga rabbi almuhlaa ta'niisu lamhal amhal ta'niidkeedaw yaquulu bidiinikum diinkiina yuqaalu khudi lmuhlaa khudi lmhala midna waa muana midna waa mudakr uma atuu safaa yuqaalu hal atayta safa alyawma waxaa la yidhaha maanta ma timid ma xaadirtay goobtii maanta yacni almusallaa musallihi alladii yusallaa fiihi safka ma xaadirtay waxaa laga wadaa meeshii lagu tukanayo ma tagtay ayb uma atuu safan waqad aflaca alyawma man istaclaa ayuu fasira fa awjasa ay admara wuxuu uga qariyey waa khawfan cabsibuu u qariyey ayb fadahabat ilwaawu waawdii markaa wuxuu yidhi way tagtay min khiifa likasrati alkhaa waawdii way tagtayoo waxay u tagtay kha'dii maadaama la hoos dhigay ya-a munaasib u noqonaysa waawdii ya-a laysaga bedeshakiifatan baa markaa lana masderku muxuu aha khaafa yani khawfan khawfan yay ahaan lahayd khawfan marka aaw hadda waawdii kasrada kha'day la tagtay leanna khiifan in la yidhaha culaysaa ku jira khiifatana marka likasrati alkhaa fii juduuci naqli ay calaa juduuci naqli fircoon soo ma uunan dhihin wala usallibannakum fii juduuci naqli waa idin xirayaa yidhi waxaan idinku xirayaa geetimireedka do yacni jiriddiisa korkeeda korka ee gudaha ma aha fii fiidu xaqiiqa waxay ku tahay darfiya macaanida xaruufuljarka marka laga hadlayo fii xaqiiqa waxay ku tahay darfiya waxaa kaloo noqotaa mararka qaar isticlaa haddoo kale walausallibannakum fii juduuci naqli ay calaa juduuci naqli isticlaa waa macnihiid marna waxay noqotaa fii tacliiliyay noqotaa waana soo martay marar badan iyadoo fii bimacnaa liajli cudibat imra'atun naagaa la cadaabay fii hiratin maxaa laga wada mukulaal darteed waay soomali liajli hiratin tacliiliye waa markaa fiida macnaheeda adu macaani badan bay leedahay qaacidada guudo nuxaadu isku waafaqsan tahayna waxay tahay xuruuf ljari yanuubu bacduhu bacdan qaacido mutafaqa fii juduuci naqli marka calaa juduuci naqli laakiin fiida marka ay darfiyo tahayna waa xaqiiqa mararkaas kalena majaaz waay leeyihin khabuka qaala famaa khabuka yaa saamiriyu baaluka waa xaalkaagu waa maxay misaasa masdaru maasahu misaasan laa misaasa taabasho la-aan faina laka fi lxayaati an taquula laa misaasa lanansifannahu lanudriyannahu waan firdhinaynaa ayb addaxaau alxaru kulaylkii ayb qusiihi ay ittabici aharahu raadkiisa raac wa qaalat liukhtihi qusiihi raad raac waqad yakuunu waxau kaloo noqon karaa an naqusa alkalaama hadalka inaan qisayno naxnu naqusu calayka waa kaas ergan laba macn labadaa macnuu leeyahay can junubin ay can bucdin meel fog wa can janaabatin wa can ijtinaabin waaxidun halle waa isku macno waa intaasoo dhan qaala mujaahidun calaa qadarin calaa mawcidin uma ji'ta calaa qadarin yaa muusaa soo maa uma ji'ta calaa qadarin ay calaa mawcidin ballanaad ku timid iskama imaan ayb laa taniyaa walaa taniyaa fii dikrii ay laa tadcufaa ha ka daciifinina way yabasan ay yaabisan fadrib lahum ariiqan fi lbaxri yabasan laa takhaafu darakan walaa takhshaa min ziinati alqowm alxuliy waa alaabihii laysku qurxinayay dahabka alladii kaasoo istacaaruu reer bani israa'iil ay ka caariye qaateen min aali fircawn reer fircawn waxay ka caariye caariye ahaan uga qaateen waa dahabkii wixii laysku qurqurxinaya ayb faqadaftuhaa alqaytuhaa waan tuuray faqadafnaaha kadalika alqa saamiriy fasira alqaa ay sanaca waa riday ayb alqaa yacni wuxuu suubiyey sameeyey saasay u dhigan tahay fanasiya muusaa ay hum yaquuluunahu waxay dhahayaan akhda'a rabba muuse rabbigiisau gafay markii uu yidhi faأkhraja lahum cijlan jasadan lahu quwaar faqaaluu hada ilaahukum wa ilaahu muusaa fanasiya reer bani israa'iil waxay dhaheen dibigan waaye ilaahiinnii iyo ilaahi nabi muuse ee fanasiya nabi muuse rabbigiisau gafay meel kalu ka doonay ayb waa markii uu baxay waay nabiyullaahi muuse waxay ku tuseen marka xamaaqadooda iyo doqonnimadooda nebigoodii kitaab ugu maqanoo iyaga towreed usoo qaadayo miiqaad ilaahay ballan alla u baxay bay waxay leeyihiin rabbigiisa ayuu gafay dibigaanana rabbi a bay dhahayaan anlaa yarjica ilayhim qowlan ay fi lcijli dibigii war ma celinayeen qaala marka intaanoo dhan marka waa kale nabiy llaahi muusa qisadiisa qur-aankay aada ugu badan tahay marka qaala xadaanaa hudbat bnu khaalidin qaala xadaanaa hamaamun qaala xadaanaa qataadatu can anas bni malik can malik bni sacsacata ana rasuula اllahi sala اllahu alayh waalih wasalama xadaahum can leylati usriya bihi habeenkii la dheelmiyey buu u sheekeeyey ayuu u waramay xataa ata asamaa alkhaamisata ilaa samadii shanaad uu yimid faidaa haaruunu waaba haaruun qaala hada haaruunu kani waa haaruun fasallim calayhi salaan fasallamtu calayhi waan salaame faradda waa iga radiyey salaantii uma qaala marxaban bilakhi asaalix waalnabiyi asaalix qisadan muuse haaruunna dhinacu uga jiraa dabcan taabacahu haabitun wacabaadu bnu abi caliyin can anasin can اnabiyi sala allahu alayhi waaalihi wasalam ayb baabu qowli اllahi tacaala baabun waqaala rajulu mu'minu min ali fircawna yaktumu iimaanah ilaa qowlihi mushrifun kadaab ayb aayaddaasuu marka soo qaaday macnaheeda wa qaala rajulu nin wuxuu yidhi ninka oo mu'minun mu'mina min aali fircawna ah yaktumu iimaanahu kaasoo iimaankiisa qarinayo ilaa qowlihi mushrifun kadaab ayb qiso dheer buu lahaa suuratu kaafir ilaahay ku sheegay suuratu aafir suuratu lmuminna waa la yihaha suuratu xaamiin xaamiim almu'min qisadaana loogu magac daray ayb ninkaa marka magaciisa aadaa laysugu khilkhilaafay qaar waxay dhaheen yuushac ibnu nuun ayuu ahaa yuushac ma ahaynaa la yihi sababtoo yuushac nebi waxaa weeyaan isaga wuxuu ku abtirsadaa nebi yuusuf waana reer bani israa'iil waay ninkanna waxaa laleeyahy min aali fircawn ayaa la leeyahay ayb sida saxiixana waxaa weyn ibnu xajar uu leey wasaxiixu ana almu'mina almadkuura kaana min aali fircawn ayuu ahaa ayb daara qudni fi lmu'talif wuxuu ku yidhi laa yucrafu shamcaan bishiin ilmucjama ilaa haada ninkan shamcaan baa la dhihi jirina waa la yihahdaa wasaxaxahu suhayliyu ibnu cabaas wuxuu yidhi ismuhu xabiib magaciisa xabiib ayaa la yidhaha ibnu cami fircawn u ahaa fircawn ina adeerkiisu ahaa cabdun bini xumeyda tafsiirkiisa kusoo saaray ayb calaa kulli nin marka un wuxuu ahaa reer fircown oo mu'min noqday iimaankiisana qarinaya qisadiisana de waxay ahayd wa qaala rajulu mu'minu min aali fircawna yaktumu iimaanahu ataqtuluuna rajulan an yaquula rabbiy allah wuxuu yidhi war caqligiinni see waaye ma nin baad dilaysaan oo ku ma waxaa ku dilaysaan inuu yidhi rabbiy allah rabbigay waa allah markaasuu yidhi fain yaku kaadiban facalayhi kadibuhu hadduu beenlow yahay beentiisa isagay dhibe wain yaku saadiqan hadduu run uu sheegaayana yusibkum bacdu aladii yacidukum haddii run uu sheegaya laakiin isaga waxau idin ku goodinayo oo yacni cadaab abaa idinku dhacayo soo maha si caqli laho wax u tusay nacam qof kastoo caqli lehna waxaa laga rabaa markuu inuu fakero shay marka lagu doodo ama wax laysku qabsado meesha nabadgelyada ku jirta inaad ka raacdaa fiican ayb haddii laba wadaad masale isku hayaanoo nin uu leeyahay war waxaan haddaad samayso naaraa ku gelaysaa daliilkan iyo daliilkan baa jiro mid kalena uu leeyahy dhib male waxaan haddaad samayso adiga marka hadday iskhilaafsan yihin waxaa laga rabaa dadaalka inaad qaadato oo saadan naar kolnaba ugu dhicin inaad ka tagto waxaas nacam ayb leanna waxay keenaya haddii ninkan naar kugu goodinayo hadduu run sheegayo adugu naartii baad ku gelay nacam ninkan kale waxba kaama dhibaayo isagu kuma dhahayo waxaan haddii aadan samaynin naaraa gelaysaa isaga uma taagna ayb waa sida ugu yar oo qofku waxuu ku fahmi karo sidiibuu marka u keenay haddii ninkan uu been sheegaayo isagay dhibi doontaa idinka dhib idinma haystaba markaas hadduu run sheegaayo laakiin dhibaa idinku dhacaya ayb nin aad naasix u ana wuu ahaa wax badan baa ilaahay subxaana wa tacaala uga hadlay ilaa markii dambe fircown isaguna uu ka daba hadlayo uu yidhi maa uriikum ilaa maa araa wamaa ahdiikum ilaa sabiila rashaad ilaa ilaahay qisadooda uu sheegay wayaa qowmi maa lii adcuukum ila alnajaati watadcuunanii ila annaar tadcuunanii liakfura biاllaahi waushrika bihi maa laysa lii bihi cilmun wa ana adcuukum ila alcasiizi algafaar ayb qisadiisa marka meelaa uu yidhi fasatadkuruuna maa aquulu lakum wa ufawidu amrii ila allah ina allaha basiirun bilcibaad ayb qisadiisu marka halkaasay ku jirtaa wax hadda xadiid oo de bukhaari shardigiisa waafaqaayo oo kitaabkan ma leh tarjamada unbuu marka ishaare kaga tegana baabu qowli illaahi tacaala ilaahay qowlkiisa marka meelaha qaarna baab gaarosaan ugu dhiga meelaha gabalna tarjamadii hadaayi aan akrinayno waqaala rajulun ku dhex daray ayb baabu qowli illaahi tacaala wahal ataaka xadiidu muusaa muuse qisadiisa makuu timid waaba kuu timide iyo wakallama allaahu muusaa takliiman ilaahay muuse u la hadlay la hadlitaan qaala xadaanaa ibraahimu bnu muusa qaala akhbaranaa hishaamu bnu yuusuf qaala akhbaranaa macmaru can izuhriyi can saciid bni lmusayab can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal l salam leylata usriya bii habeenkii la idheelmiyey ra'aytu waxaan arkay muusa muuse wa idaa huwa rajulun waaba isagoo nin ah darbun ayb maxaa idiin dhigan rajilun soomaa rajilun rajilun yacnii nin tintiisu ay ay yacnii ay ay ay ay hoos usoo foorarsan tahay ay mustarsilu shacri rajilun nin markaa tintiisu aynan adkayn oo tintiisu ay soo raacayso ayb aadna aysan yaleex u ahayn kaannahu min rijaali shanuu'ah waxaad moodaa min rijaali shanuu'a qoladaa asdi shanuu'a raggeeda inuu u egyahay ayb nooc sidaasa waay marka nabiyullaahi muusa wara'aytu ciisaa ciisaan arkay faidaa huwa rajulun waaba nin rabcatun dhexdhexaad ah aan dheerayn gaabnayn axmaru guduudan kaannamaa kharaja sidii inuu ka soo baxay baad moodaysaa min diimaasin xamaam meesha lagu qubaystay biyaha kulul leh waa yacnii waxa ka dhibcaayo iyo yacni sida uu uga dhibcaayo barafuunka iyo biyahaas ay uga dhibcayan waxaad moodaa nin hadda qubays ka soo kacay kaannamaa kharaja sidii inuu ka soo baxo min diimaas ay min xamaam wa ana ashbahu waladi ibraahim sal ll ly salam ibraahim ilmihiisana anaa ugu ekaanshiyo badan uma ataytu uma ataytu biinaa-ayni ayaan la imid utiitu uma utiitu waxaa la iila yimid waa biinaa-ayni laba weel fii axadihimaa labanun midkood caane ay ku jiraan wa fil aakhari ka kalena khamrun khamri faqaala waxa uu yidhi ishrab cab ayuhumaa shi'ta kaa doonta cab faakhadtu labana caanihii baan qaatay fasharibtuhu waan cabay faqiila waxaa la yidhi akhadta alfitrata fitradii baad qaadatay firada marka waxaa laga wadaa calaamat lislaam wainamaa kaana allabanu calaamatahu liannahu sahlun dayibun daahirun naaficun lishaaribiin saliimu lcaaqibati caanaha waxaa weeyaan iyagu waa fudud yihiin waa macaan yihiin waa daahir waa anfac badan yihiin caaqibadoodana waa lagu nabadgalaa oo dhib iyo cudur iyo wax xun ma laha iyagaakaasbeynamaa khamrada marka la fiiriyo ay daran tahay oo qof fitradiisu shaqaynayso caana iyo khamri inta laysu agdhiga khamri ma dooranayo khamrigu fidradu kasoo horjeedaa lanna qofkii maga sharafta lahay waxaa laga yaaba markuu ka dhergo inuu isku xaaro oo isku matago oo dadn yani qofkii marna bani aadamka u ekaa ayaa markuu iyada ka dhergo wax kale kasoo baxaya umm lkhabaaid amaa inaka adiga low akhadta alkhamra khamrada haddaad qaadan lahayd gawat ummatuka ummadaada waa dhumi lahayd ayb meesha marka maxalushaahidka hadda fiihi dikru muusa muusa lagu sheegay sida u ekaa iyo sida u ahaa qaala xadaanii moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa gundarun ayb qaala xadaanaa shucbatu can qataadata qaal samictu abalcaaliya qaala xadaanaa bnu cami nabiyikum yacni ibna cabaas buu ujeedaaye wuxuu noo sheegay can inabiy sal l salam qaal laa yenbagii licabdin addoon uma habboona an yaquula inuu dhaho ana khayru min yuunusa bni mattaa yuunus bnu mattaa yaan ka khayr badanahay inuu yidhaahdo wanasabahu ilaa abiihi aabbihi buuna u nisbeeyey mattaa waa yuunus aabbihiis wadakara anabiyu sal l salam nebigu wuxuu sheegay leylata usriya bihi faqaala muusaa muuse aadamu waa mid maaran oo maariina duwaalun dheer kaannahu min rijaali shanuu'a ragga reer yamanee shanuu'ah oo kale raggeedaad moodaa waqaala ciisaa ciisana wa qaala waxa uu yidhi ciisaa jacdun marbuucun ciisana waa jirkiisu marka isu yacni adag yahay marbuucun dhexdhexaadna ah jacdun marka waa tin adag yahay ma laga wadan lanna ciisa riwaayaad badanaan soo marnay in tintiisu aad u jilicsan tahay ayb jacdun marbuucun oo dhexdhexaad oon dheerayn gaabnaynna waa wadakara maalikan ayuu sheegay khaazina annaar wadakara dajaal dajaalna uu sheegay hadda xadiidkii hore iyo kan ah isku xadiid ah laakiin tarqiimka laba raqamaa la kala siiyey ayb laakiin waxa waa isku xadiid meeshaasayna ka soo baxay sababta bukhaari uu u keenay qisatu yuunus annaga hadda ma joognee muusa ku jiro qisadii qisada ayb ana khayru min yuunus bni matan min yuunusa bni matana waxaan ku sharxi doonaa meesheeda markaan gaarno macnaha laga wado qaala xadaanaa caliy bnu cabdillaahi qaala xadaanaa sufyaan qaala xadaanaa ayubu sakhtiyaaniyu can ibni saciidin can ibni saciid bni jubayr can abiihi can ibni cabaasin radia allaahu canhuma ana anabiya sal l salam lamaa qadima nebigu markuu soo galay ila almadiinati madiina wajadahum waxau helay yasuumuuna ayagoo soomaya yowman maalin inay soomayaan yacnii yowma cashuura maalinta muxaram ay tobanka tahay faqaaluu waxay yidhaahdeen haadaa yowmun cadiim yahuuddii madiine joogta waxay dhaheen maalinkaani waa maalin weyn wa huwa yowmun waa maalin naja allaahu fiihi muusaa alla ou muuse badbaadiyey ou ka badbaadiyey uu ka badbaadiyey fircown wa aqraqa aala fircawn reer fircownna uu maasheeyey fa saama muusaa muuse waa soomay shukran lilaah isagoo ilaahay u shukrinaayo fa qaala waxa uu yidhi anaa awlaa bimuusaa minhum anaa muuse uga dhow kuwaan anaa muuse ka xiguu yidhi fa saamahu waa soomay wa amara bisiyaamihi in la soomana wou amray nebiga sal l salam qofka marka haddii nicma ilaahay kusoo kordhiyo nicmo alla uu siiyo nicmadaasi inuu shukri iyo ka sameeyaa la rabaa shukrigeeduna de wuxuu noqonayaa daacada rabbi inuu badiyo oo soonka badiyo oo yacni alla xusida badiyo oo u dadaalo ayb shukriga marka lagu qaabilo daaca iyo cibaado rabbi in lagu qaabilo ee shukriga in lagu qaabilo macsi lama raban ayb ayb meeshaan marka dikru muusa baa ku jiro ilaahay inuu muuse badbaadiyey fircawnna uu halaagay ayb baabu qowli illaahi tacaala ilaahay qowlkiisa macnihiisiibuu u baab yahay wawaacadnaa muusa alaaiina leylatan wa atmamnaaha bicashirin ayaan ugu dhammaystirnay fatama miiqaatu rabbihi arbaciina leyla rabbigii ballantiisii waxay ku taam noqotay afartan habeen wa qaala muusa liakhiihi muuse walaalkii wuxuu ku yidhi haaruuna haaruun ahaa ukhlufnii fii qowmii qoomkayga iiga khaliif noqo wakiil iiga sii ahow la sii joog wa aslix hagaajina culimmada marka meeshan waxaa laga qaadanaa bay yidhahdeen siyaasatu alambiyaa waxay ahayd maadaama ay ambiyadu dadka hogaaminayeen mar allaale marka ay ka tegayaan dadkooda iyagoo isdhex yaacsan kama aynan tegi jirine maamulkii iyo dad bay uga sii tegi jireen nebiyullaahi muusa sidaanuu sameey jiray ayuu sameeyey haaruunuu meesha kusii dhaafay nebiga sala allahu calayh waali wasalam madiine markuu ka baxaayo qofuu kusii dhaafi jiray oo dadka ay kasii amar qaataan oo salaada tujiyo oo qadaha iyo wixii markaas imaado u kala saaro oo iyaga ay ka dambeeyaan wuxuuna amray rasuulka saddex qofood hadday safar gelayaan nin inay amiir ka dhigtaan oo haddii safar ay gelayaan saddex hadday safar aad ku gelaysaan nin madax ka dhigta oo talada haydiin gooyo yiri nebiga sal l slam ayb intaas marka de waxaa dareemay marka waxay tahay dad iska nool bilaa maamul dhib inay tahay sharcigana uusan waafaqsanayn waxaas ayb wixii markaa dee maamulku marka daruurada loo qabo ay dadku u qabaanay ku tuseen ambiyada ilaahayna siyaasadooda saasay ahayd rasuulkana iyada waxauba dhigayba heerkaas u gaarsiiyey saddex hadday safar aadeen nin in amiir uu noqdo ninkaa marka waa la tashanaa markay tala gaaraan go-aanka u gaaraan kan oo u gaarayna isaga soconayaan ayb waana waxyaabihii nebigu uu ku khilaafay jaahiliyadii jaahiliyadii dadkii nebiga laga soo dhex saaray ma aysan aqoonin imaaro waxa la yidhaha iyo maamuloo dhan ma aqoonin bal waxay u arki jireen maamulku inuu yahay mahaano iyo dulli oo qofku wuxuu dhihi jiray nin aniga ila facaman warka maqla ma nin aniga ila midaan ka dambeeya oo xukumaayo saasay dhihi jireen innaga laftirkeennana marka kama fogin aad moodaa waxaas dadkii taariikhda aad u qori jirayoo hore oo waddankan yimid dhowr ninoo waddankan marka ka hadlaysay waxaa ugu waxaan u malaynaa ugu dheeraa ninkii la dhihi jiray ninkan iskale kitaabkan buldaanka mucjamulbuldaanka markuu ka hadlayay magaaladan muqdisho waxyaabaha uu sheegay waxaa ka mid ahayd wax dad aan maamul saasa lahayn inay ahaayeen oo arrimahooda wuxuu yidhi dadka odayaalka ayaa iska maamulu yidhi arrimahooda hal yacni maamuloo mideeyo ma lahaa jirin marka markii horena taariikh saasay iska ahayd haddana waqtiyadan dambena de dadku ma baraninba madaniyada iyo magaalo iyo inta dadku xadariyiin ay noqdeen ma aynan baranin gadaal dambena waxaa kasii dambeysay fowdo kaba sii daran banayb oo nin walbaa sow raba u u socdo marka qofku haddii uu nin dadku isku maskax maaha isku isku xilkas isku xilna ma aha dadku isku caqlina ma aha haddaan la kala celinin marka waa isdhex daadanayaan waddadaas dadka ma mari karaan haddaan wax kala celinaa jirin dhib iyo rafaad iyo cay iyo dil unbay ku maraayaan hadday dilla maraayanmarka wuxuu yidhi wa qaala muusa liakhiihi walaalkii wuxuu ku yidhi haaruuna ahaa ukhlufnii fii qowmii qowmkayga iiga khaliif noqo wa aslix hagaajina islaax sameeyo wanaag ka dhex samee oo ha fasaadka iska ilaali walaa tattabic ha raacin sabiila almufsidiin kuwa mufsidiinta jidkooda ha raacin walamaa jaaa muusa limiiqaatina muuse markuu ballanteennii ku yimid wa kallamahu rabbuhu rabbigiina ou la hadlay qaala waxa uu yidhi rabbi yaa rabbi rabbiyow arinii itus andur ilayk aan ku arkee xaggaaga aan arkee qaala waxa uu yidhi lan taraanii i arki maysid ilaa qowlihi laga gaaro wa ana awalu lmu'miniin falamaa tajalaa rabbuhu liljabali jacalahu dakkan yuqaalu dakkahu ayaa la dhahayaa zalzalahu waa gilgilay fadukataa fadukataa dakkatan isagoo kuma jirta idan fadukikna weeyaan waa la burburiyey jacala aljibaala buurihiiba wuxuu ka dhigay kalwaaxidati mid oo kale kamaa qaala allahu caza wajala ina asamaawaati waalarda kaanataa radqan ayaa la yidhi walam yaqul kunna radqan lama dhihin multasiqatayni isku dhegan ushribuu fii quluubihim alcijla thawbun mara ayaa la yidhaha musharabun la cabsiiyey midab kale masbuuqun la rinjiyeeyey yani marada marka rinji kale la geliya waxaa la yidhaha maradan rinji kalea la cabsiiyey wa ushribuu fii quluubihim alcijlana waxay tahay wa ushribuu fii quluubihim xuba alcijli qalbigooda waxaa la cabsiiyey dibiga jacaylkiisa waa ku aaday ugu mubaalaqoodeen waay waa ku talax tageen baa laga qaala bnu cabaas inbajasat fambajasat minhu hanataa casharata caynan suurat lacraaf infajarat waid nataqna aljabala ay rafacnaa buurtii markaan kor yeelnay fujinnay oo kor usoo qaadnay qaala xadaanaa moxamed bnu yuusuf qaala xadaanaa sufyaan can camr bni yaxya can abiihi can abi saciidin radia allaahu canhu can inabiyi sala allahu calayh waalih wasalama qaala waxa uu yidhi annaasu dadka yascaquuna way suuxayaan yowma alqiyaama dhacayaan fa akuunu waxaan ahaanayaa awala man yufiiq qofka ugu horeeyo soo miirsado fa idaa ana bimuusaa anigu waaba muusa muusaan aanba arkayaa aakhidun isagoo ku dheggan biqaa'imatin yacni lug min qawaa'imi alcarshi carshiga lugihiisa ah dimadiisa ka mid a falaa adrii ma ogi afaaqa miyuu miirsaday qablii hortay am juuziya mase waxaa loogu abaalmariyey bisacqati duur duur yacnii suuxdintii uu ku suuxay yani markii jabaluduur uu tegay waa kii ilaahay iskaytus yidhi allana uu yidhi may ark may ark may arkaysid dabadeed marka buurtii oo istusay alle buurtii ay dhalaashay isagii markaas maxaa ku dhacay wakhara muusaa saciqan waa suuxay soo maaha taas in loogu guday oo midaan aanba la suuxininba aayaddana waa tay aheed wanufika fi suuri fasaciqa man fi samaawaati waman fi lardi ilaa man shaa allah kuwaas miyuu ku jiraa muuse mase ma ogi buu leeyay nabiga sal l salam qaala xadaanii cabdullaahi bni muxamed aljucfiyu qaala xadaanaa cabdurazaaq qaala ahbaranaa macmarun can hamaamin can abi hurayrata radia allaahu canhu qaal qaala nabiyu sal l salam lowlaa banuu israa'iil reer bani israa'iil haddaynan ahaan lahayn lam yakhnazi laxmu hilib ma ureen hilibku ma uusan ureen walowlaa xawaau xawaa haddaynan ahaynna lam takun unhan dhadig maynan khiyaanteen zawjahaa ninkeeda addahra weligeedba ayb xadiidkan waana soo maray waxayna ahayd qisadiisu reer bani israa'iil wuxuu ilaahay u soo dejiyey tiiha markuu ku dhacay mannigii iyo shimbirihii cayiilnaa oo hilbahooda kor looga soo dejinayay ayay waxay bilaabeen inay kaydsadaan kaydkaas markay bilaabeen baa hilib inuu uro bilaabantay markahaddayna iyagu ahayn hilib maba uusan qurmeenba saasuu leeyay nebiga sala allahu calayh waali wasalam walowlaa xawaa lam takun unhanna xawaada khiyaanadeeda gogol wax ku saabsan ma ahayn ee khiyaanada la sheegaya waxay tahay aadamay u qurxisay geedka inuu cunay usii qurxisay iyadana haddii marka xawaa aynan ahaan lahayn haddii aadam aynan yacnii xawaa aysan ahaan lahayn mid dhadiga xumaan uma aysan qurxiseen ninkeeda ayb saasay ka dhigan tahay qisada marka nabi muusenade waxay ka soo gelaysaa reer bani israa'iil waa qoomkiisii baabu tuufaani min asayl wa yuqaalu lilmowti alkathiiri tuufaan baabu bayaani tuufaanin duufaan caddayntiis buu u baab yahay macnihiis min asayli oo daad ah duufaan daad ah wa yuqaalu waxaa la yidhaha lilmowti geerida alkathiiri faraha badanna duufaan geeridu markay aad u badato cudur intuu yimaado dadka tarab tarab u la'daan duufaan waa lagu magacaabay waxaa kaloo duufaan la yidhaha yacni dabaylaha daadadka wataan meesha wuxuu u keenayna waxay tahay faarsalnaa calayhim altuufaana waljaraada waalqummala waadafaadica waddama aayaatin mufasalaat aayadahaas u fasiraan alqummalu alxamnaanu weeyaan koronkorada yushbihu wuxuu shabahayaa sigaara alxalami ayb alxalam waxaa weeye alquraad alcadiim ayuu leeyahy quraadkuna wuxuu ku sheegay wax yaryar oo ratiga ayay inta fuusho marka uu ratigu weyd noqdo oo uu caatoobo cayayaan korkiisa fuulfuulaa la yidhaahdaa saasuu leeyahay n ma garan kara kulli aniga laakiin culimmada waxaan ka maqli jiray alqumal koronkoraday ku fasiri jireen koronkorada geela ma fuushaana xaqiiqun ay xaqun xaqiiqun calaa an laa aquula cala allaahi ila alxaq taasuu fasira ay xaqun suqia walamaa suqia fii aydiihim wara'w annahum qad dalluu suqidadaasuu fasiraa kulla man qof dhammaantiisoo nadima shallaayo faqad suqida qofka waa lagu dhacay marka qofka uu shallaaya waxaa la yidhaha suqia fulaanu walamaa suqida fii aydiihim wara'w annahum qad dalluu qaaluu lain lam yarxamna rabbuna wayakfir lana lanakuunanna min alkhaasiriin waa markay shallaayeenay ka dhigan tahay ayb faqad suqida fii yadihi gacantiisa waa lagu dhacay qofkaa qof kastoo shallaayo de gacantiisa waa lagu dhacay saasay ka dhigan tahay tafsiirka marka oo salafku annaga tafsiirka aan naqaano siba uga yar duwan ayay uga duwan yahay innaga tafsiirka mutaakhiriinta waxay ku dadaalaan tarjamo oo xarfi ah ereygan maxaa laga wadaa kan maxaa laga wadaa kan maxaa laga wadaa laakiin tafsiirka salafka waxaad moodaa macaanida inay xoog saarayan kelimaadka waa sharxayaan laakiin macaanidana ay xoog saaraan tafsiirka ahariga saasaa lagu yaqaana in macaanida xoog la saaraana fiican leanna aayadda ujeedka ilaahay usoo dejiyey macnaheeda in la fahmo waaye haddaad erey inta ka keento erey inta ka keento mid kalena halkan ka keento macnihii guudna uu maqan yahay macnan baa nale male ayb aayadahaasoo marka tafsiiradaas uga gaabsaday xadiid marka shardigaa waafaqsan marka kitaabkii kitaabkii marka mahayo baabun ay hada kani baabun baab weeyaan xadiidu alkhadiri maca muusa calayhi salaam calayhim asalaam khadir sheekadiisii maca muusa muusa maciisa ula lahaa calayhim asalaam qisadaana kitaabuulcilmi ee nagu soo martay qaala xadaanaa camru bnu muxamed qaala xadaanaa yacquubu bnu ibraahim qaala xadaanii abii can saalixin can ibni shihaab ana cubayd allahi bna cabdillaahi ahbarahu can ibni cabbaas annahu ibnu cabbaas tamaara waxaa dooday huwa isaga iyo walxuru bnu qays xuru bnu qays iyo ibnu cabbaasaa dooday alfazaariy ah fii saaxibi muusaa bay ku doodeen muuse ninkii saaxibkiisa ahaa qisada suuratulkaaf ku jirto qaala bnu cabbaas ibnu cabbaas waxa uu yidhi huwa khadirun ninkaa waa khadir ayb famara bihimaa ubay bnu kacab ayaa soo maray fadacaahu bnu cabbaas baa u yeedhay faqaala waxa uu yidhi innii tamaaraytu ana wa saaxibii aniga iyo saaxiibkaygaan haadaa kan abaa doodnay fii saaxibi muusa baan ku doodnay muuse saaxibkii alladii sa'ala sabiila kaasoo nebiyullaahi muusa uu su'aalay waddo ilaa luqiyihi la kulankiisa lagu gaaro yacnii ninkii uu nabi muuse weydiistay waddo uu kula kulmo u ku gaaro yuu ahaa baan ku doodnay hal samicta rasuula allahi sal ly slam yadkuru sha'nahu weli ma maqashay rasuulkaoo ninkaa ka sheekaynaya shanigiisa qaala waxauu yidhi ubay ibnu kacab nacam haa samictu rasuula allahi sal slam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay baynamaa muusa fii mala'in xilli nabi muuse uu jamaaco ku dhex jira min bani israa'iil jaa'ahu rajulun nin baa u yimid faqaala waxa uu yidhi hal taclamu ma og tahay axadan axad aclama minka adiga kaa cilmi badan nin adiga kaa cilmi badan muusew ma og tahay qaala waxauu yidhi laa muuse marka markiiba jawaabta waa keen wuxuu yidhi maya ma ogi buu yidhi afiga cilmi badan fa awxa allaahu ilaa muusa alla muuse u waxyooday balaa inuunan jirin iska daaya waa jiraa cabdunaa khadir addoonkeenna khadir ahay wa yacni marka khadir iyo muuse muusa fadli badan cilmi badanna dabcan muusa yaqaano laakiin khadir wuxuu yaqaanay wax nabi muuse uunan isaguna aqoonin marka wax muuse ka maqan oo uunan garanaynin oo khadir yaqaano ayaa jiray ayb wax khadir uusan aqoonin oo muuse u yaqaanana waa jiraan ayb alla marka wuxuu sidan u leeyahy balaa cabdunaa khadir waxa ay tahay nabiyullaahi muusa waxaa la barayaa yacni in haddii la su-aalo ilaahay cilmigiisa inuu u celiyo oo waxay ahayd inuu yidhaha ilaahay baa garanayo ila makhluuqan dhulka joogo ilaahay unbaa yaqaansoomaha yaa garan karaa ayb meeshaas waa marka meesha ilaahay nabiyullaahi muusa uu markaa ku ku canaantay ayb ayb marka qofka waxaa laga qaadanaa kitaabulcilmina waa kusoo marnayo yaa ugu cilmi badan haddii la yidhaha meeshaan allahu aclam inuu yidhaaho ilaahay baa yaqaano ila maxaad ka taqaan adiga dadka ayb nabiyullaahi muusa haddii taa lagu canaantay hayruhu maxaad umalaynay markaayb balaa cabdunaa khadir buu yidhi fasa'ala muusa muuse wuxuu su'aalay assabiila waddo ileyhi xaggiisa uu ku gaaro fa jucila lahu waxaa looga dhigay alxuutu malaygii aayatan calaamadaa looga dhigay meesha aad malaygaa ku weysid ayuu joogaa baa layidhi wa qiila lahu waxaa lagu yidhi idaa faqadta alxuuta malayga haddaad weyso farjic laabo fa inaka satalqaahu waad la kulmi doontahay fa kaana yatbacu alxuuta fi lbaxri malaygii ayuu raacayey badda dhexdeeda faqaalayacni badday geesteeda socdeen fa qaala limuusa fataahu muuse khaadimkiisiibu wuxuu ku yidhi yuushac ahaa ara'ayta bal ii sheeg id aweynaa ila sakrati faqaala limuusa fataahu yuushac baa muuse wuxuu ku yidhi ara'ayta bal ii sheeg id aweynaa ila sakrati markaan meeshii dhagax ahayd galnay oo si aan ugu nasanno fa innii nasiitu alxuuta malaygii baan ka tegey oon iloobay wamaa ansaaniihu ila shaytaan shaytaan maana cid kalena ima ilowsiinin an adkurahu inaan xusuusto fa qaala muusa muuse waxa uu yidhi daalika maa kunnaa nabqii kaagaas waa waxaan rabnay fartadaa calaa aathaarihimaa raadkoodii bay kusoo noqdeen qasasan ayagoo raacaya raadkoodii fawajadaa khadiran khadir ayay heleen fakaana min shanihimaa shanigoodu wuxuu ahaa alladii qasa allaahu fii kitaabihi wixii alla uu kitaabkiisa ku sheegaa qisadoodun ahayd qaala xadaanaa caliy bnu cabdillaahi qaala xadaanaa sufyaan qaala xadaanaa camru bnu diinaar qaala akhbaranii saciid bnu jubayr qaala qultu libni cabaas baa waxaan ku yidhi ina nawfan ilbikaaliya ninkaa nowf la yidhaahdo yazcumu wuxuu ku andacoonayaa ana muusa muuse saaxiba alkhadir khadir saaxibkii ahaa laysa huwa ma ahan muusa bani israa'iil ma uunan ahayn inamaa huwa muusa aakharu waa muuse kale taas dood horay ahayd doodeed xadiidkii kan ka horreeyey waxaa lagu doodaya khadir ninka nabi muuse le khadir ma yahay mase ma aha middaan dood kale waay khadir nebigii ninkii raacay ee la socday qisadooda qur-aanka lagu sheegay muusihii nebiga ahaa miyaa mase muuse kale way nawf albikaali baa marka ibnu cabaas waxaa loo sheegay ninkaas oo yacni kutubtan kitaabka waxaa ka warqabi jiray akhrin jiray ninkaas baa wuxuu leeyahay muusa bani israa'iil maahne waa muuse kale fa qaala waxa uu yidhi ibnu cabaas kadaba caduwullaahi yacni akhda'a waa gafay wa caduwullaahi markaad caduwullaahi kelmad adag waayo waaba gaalnime maxaa sidaan ugu yidhi ibnu cabaas ninkanna nin hadda gaala ma uusan ahayn wuxuu leeyahay ibnu xajar waxaan soo marnay culummada ama dadka ahlu fadliga ah waxyaabo aad xaq uga fog markay maqlaan mararka qaar ayagoon hadda xukun ula dan lahayn qofkaas yaa waxaas khaladkaas iyo weynidiisa iyo sida uga anfariiraayo iyo ayaa waxay keenaysaa inuu hadal adag uu tuuro weyn oo canaan uu ka waday hadda aan xugun laga wadin hadda xugun maahan kan qaala wuxuu yidhi ibnu cabaas xadaanaa ubay bnu kacbin can اnabiyi sala اllahu alayh wali wasalam ana muusa muuse qaama khatiiban fii bani israa'iil uu kacay isagoo khudbaynaya reer bani israa'iil dhexdooda fasu'ila waxaa la su'aalay ayu nnaasi aclam faqaala ana dad yaa ugu cilmi badan baa layidhi aniga buu yidhi facataba allaahu ilaahay waa canaantay calayhi korkiisa id lam yarudda alcilma cilmiga markuusan u celinin ilayhi isaga xaggiisa aan u soo celinin markii muuse cilmiga alle xaggiisa uunan u soo celinin waa canaantay ilaahay faqaala lahu wuxuu ku yidhi balaa lii cabdun addoon baan leeyahay bimajmaci lbaxrayn ku sugan huwa aclamu minka adiga kaa cilmi badan yacnii cilmi aadan aqoonin buu yaqaanaa qaala ey rabbi rabbiyo waman lii bihi bwaman lii yaa iigu sugnaanayo bihi isaga gaaridiisa yaa i gaarsiinayo manaa wa rubamaa qaala sufyaan ey rabbii wa kayfa lii bihi dariiqeyn isaga ku gaaraah qaala waxauu yidhi ta'khudu waxaad qaadanaysaa xuutan mallay fatajcaluhu waxaad yeelaysaa fii miktalin dembiil xayumaa faqadta alxuuta fahuwa hama meeshii aad mallayga ku weysa ayuu joogaa oo rubamaa qaala fahuwa hammahu meeshiisaasu ah wa akhada xuutan mallayba u qaatay fajacalahu fii miktalin dembiil ayuu ku riday uma indalaqa huwa wa fataahu yuushacu bnu nuun xataa atayaa asakhrata ilaa ay dhagaxi ka yimaadeen wadaca ru'uusahumaa madaxoodii bay dhigeen faraqada muusa muuse waa seexday wadaraba alxuutu mallaygii waa dhaqdhaqaaqay fakharaja waa baxay fasaqada fi lbaxri baduu ku dhacay faitakhada sabiilahu jidkiisii ayuu qaatay fi lbaxri badda saraban ayuu ku qaatay yacnii isagoo markaa jeexaya badda fa amsaka allaahu can ilxuuti jiryat almaa ayb fasaara mila aaqi faamsaka allaahu ilaahay wuxuu celiyey can ilxuuti malayga uu ka celiyey jiryat almaa biyihii socodkooda fasaara wuxuu noqday mila aaq yani wax taagan oo kale guri oo kale faqaala haakada milu aaqi faindalaqaa yamshiyaani way tageen marka iyagoo soconayo baqiyata leylatihimaa habeenkooda inta hartay ayay socdeen wa yowmahumaa iyo maalinkooda inta hartay ayay dhaqaaq iyo socod ku jireen xataa idaa kaana min alkadi berritoo kale marka id qaala lifataahu aatinaa hadaa'ana noo keenay qadadeenniina sii laqad laqiinaa min safarinaa haadaa nasaban safarkeennan tacab iyo daal baan kala kulannay walam yajid muusa muuse ma uunan dareemin an nasaba daal xataa jaawasa ilaa uu dhaafay xayu amarahu llaahu meeshii alla amray markuu dhaafay ayuu daalkii taabtay meeshaa marka waxaa laga qaadan ada cilmiga in rixlo badan loo galo nabiyullaahi muuse hadduu cilmiga intaa rixlo iyo dhib iyo tacab u galay waxaa dareemay marka inaan cilmiga lagu helaynin tartiib iyo raaxo yaxya bnu abi kaiir wuxuu yidhi laa yunaalu lcilmu biraaxati ljasad qaala lahu fataahu wuxuu ku yidhi marka khaadimkiisiiba wuxuu ku yidhi ara'ayta bal ii sheeg id aweynaa ila asakhrati fa inii nasiitu alxuuta wamaa ansaaniihu ila ashaytaanu an adkurah waittakhada sabiilahu fi lbaxri cajaban fa kaana lilxuuti saraban walahumaa labadoodan cajabanay u ahayd malaygii meesha markuu galay iyagu la yaabay u ahayd malaygana dariiquu jeexday markaqaala lahu muusa dalika maa kunaa nabqii waxaa kaas waa wixii aan doonayni fartadaa calaa aathaarihimaa qasasaa rajacaa way laabteen yaqusaani ayagoo raacaya aathaarahumaa raadkooda xata intahayaa ila sakhrati ilaa ay dhagaxii gaareen fa idaa rajulun musajan bithawbin meeshii malaygu ku tegey badda uu ku galay markay gaareen dhagaxii waxayba arkeen nin mara ku daboolan ayb musajan bithawbin ayb mare markaa lagu daboolay fasallama muusa muuse waa salaamay faradda calayhi salaamtii waa ka radiyey faqaala waxa uu yidhi wa annaa biardika asalaam oo dhulkaagaani salaam siday ugu sugnaanaysaa yacnii meeshaan meel salaam laga yaqaan maaha qaala waxa uu yidhi ana muusa muusaan ahay yidhi aniga khadir marka waa yaabay marka meeshaan ninkan salaamtaan ku salaamaya maxay tahay meeshaan meel waxaas laga yaqaanba ma aha markaasuu yidhi muusaan aniga ahay qaala waxa uu yidhi khadir muusa banii israa'iil miyaate qaala nacam maxal sheegta waata marka muusaha inuu yahay muusa bani israa'iile muuse kale ounan ahayn meeshaasay dooddi marka xujadeeda waata qaala waxauu yidhi nacam haa ataytuka waan kuu imid litucallimanii inaad ibarto mimaa cullimta rushdan wixii adiga lagu baray salaax iyo wanaag lagugu baray qaala waxau yidhi yaa muusaa muusow innii calaa cilmin ani cilmi baan korkiisa ahay min cilmi illaahi ilaahay cilmigiisa yacnii alla uu bixiyey ah callamaniihi illaahu alla uu ibaray laa taclamuhu adiga aadan ogeyn wa anta adiguna calaa cilmin baa tahay min cilmi illaahi callamakahu allaahu alla uu ku baray laa aclamuhu aniga aanan garanaynin labadeenna nin walba waxbuu yaqaanaa labaduna de nebiyaal bay ahaayeen sidaas xooga badan khadir shanigiisa qaala waxa uu yidhi hal attabicuka ma ku raacaya saad wax ii barto qaala waxa uu yidhi innaka adiga lan tastadiica ma awoodaysid macii aniga la jirkayga sabran adkaysi adkaysi aniga inaad aad igula jirta ma qabtid uu yidhi adiga naam wa kayfa sidee baad tasbiru ugu sabraysaa calaa maa lam tuxit bihi wax aadan ku koobin khubran yacnii cilmi aadan ku koobin ilaa qowlihi imran laga gaaro fandalaqaa way tageen yamshiyaani iyagoo soconaya calaa saaxili lbaxri badda xeebteeda famarat bihimaa safiinatun doon ayaa soo martay kallamuuhum way la hadleen an yaxmiluuhum inay qaadaan facarafu lkhadira khadira ayay garteen faxamaluuhu way qaadeen bikayri nowlin yacnii wax la-aan ujra la-aan ayay qaadeen ya nooligu ha soomaalidu qaar waa dhahan falamaa rakibaa waa carabi falamaa rakibaa fi safiinati doontii markay fuuleen jaa cusfuurun shimbir baa yimid fa waqaca calaa xarfi safiinati doonta qarkeedii ayuu ku dhacay ayuu kor dul istaagay fa naqra fi lbaxri baddii ayuu kubsiiyey naqratan halmar kubsiin ow naqratayni ama laba mar qaala lahu lkhadiru khadir baa muuse wuxuu ku yidhi yaa muusaa muusow maa naqasa cilmii cilmigayga ma nuqsaaminin wa cilmuka iyo adiga cilmigaaga min cilmillaahi ilaahay cilmigiisa xaggiisa ilaa midla maa kii oo kale naqasa haada alcusfuur shimbirkan uu nuqsaamiyey biminqaarihi afkiisa dhuuban uu ku nuqsaamiyey min albaxri badda uu kaga nuqsaamiyey yacnii shimbirkan afka yarkaale baddaan waxbuu ka nuqsaamina waa maya ani adiga cilmigeennana ilaahay cilmigiisa waxaan ka nuqsaaminayna malaha ayb sidaa markuu yidhi id akhada waxuuba la booday uu qaatay alfasa fas masaartii fanasaca lowxan alwaax buu fujiyey marka doonta qaala waxa uu yidhi falam yafja muusaa muuse ma kedinin ilaa waqad qalaca markuu saa arkayba waxaa deg deg oo u arkayba ilaa waqad qalaca isagoo fujiya lowxan alwaax bilqaduumi faaskii inuu ku fujiyey umbaa kadisay faqaala lahu muusa muuse wuxuu ku yidhi maa sanacta war maxaad samaysay qowmun qolo xamaluunaa bikayri nowlin qolona qaadeen na xambaareen nooli la-aan oon lacag naga qaadin camadta ilaa safiinatihim doontoodii baad u qasaday fa kharaqtahaa waad dilaacisay lituqriqa ahlaha dadka ku jira saad u maashayso laqad ji'ta waxaad la timid shay-an shay imran yani shay waxaad la timid yacnii xun qaala waxa uu yidhi alam aqul laka miyaanan ku dhihin innaka lan tastadiica maciya sabraa qaala laa tu'aakhidnii bimaa nasiitu waxaan iloobahay i qabanin buu yidhi marka tii hore hilmaanay ka ahayd nabi muuse walaa turhiqnii min amrii cusran arrinkaygana culays ha gelinin ha ii dhibaato gelinin arrinkaygan culays fa kaanat iluulaa midda hore waxay ahayd min muusa muuse xaggiisa nisyaanan hilmaanay ka ahayd falamaa kharajaa markay baxeen min albaxri baddii ay ka baxeen maruu bighulaamin bay mareen wiil markay baddii ka baxeen wiil yar bay arkeen yalcabu ciyaaraya maca sibyaani la ciyaaraya faakhada alkhadiru khadir wuxuu qaaday bira'sihi madaxiisii buu qabtay faqalacahu waa fujiyey biyadihi gacantiisuu ku fujiyey haakada wa awma'a sufyaanu wuxuu ishaaray biatraafi asaabicihi farihiisa foodooda kaannahu sidii isaga oo yaqdifu shay-an shay goynayo guraayo yani sidaanuu yidhi saan inta madax uga qabtay buu kaf siiyey madaxii faqaala lahu muusa muuse wuxuu ku yidhi aqatalta nafsan naf miyaad dishay zakiyatan dahirsan bikayri nafsin iyadoo naf bikayri qatli nafsin laqad ji'ta waxaad la timid shay-an nukran shay la inkiraan la timid qaala alam aqul laka innaka lan tastadiica maciya sabraa qaala in sa'altuka haddaan ku su'aala can shayin shay bacdahaa tan gadaasheed falaa tusaaxibnii hayla saaxiibi qad balagta min ladunnii xaggayga waxaad ka gaartay cuduran cudurdaar baad leedahay bis markaan ayb fandalaqaa waa socdeen xataa atayaa ilaa ay yimaadeen ahla qaryatin qaryo dadkeed istadcamaa ay ka quudin xataa idaa atayaa ahla qaryatin markay yimaadeen yacnii dad qaryo dadk yacni dadkood iyay u yimaadeen istadcama ahlahaa ehelkeedii bay ka quud dalbeen martisoor fa abow way diideen an yudayifuuhumaa inay martigeliyaan fawajadaa muuse iyo khadir waxay heleen fiihaa qaryada dhexdeeda jidaaran derbi yuriidu ku dhow an yanqada inuu dhaco uu dumo maa'ilan xaal uu yahay mid qallo isagoo qallooca bay arkeen ow ma'a biyadihi gacantiisiibuu ishaaray haakadaa sidaan wa ashaara yacni gacantiisii buu sidaan ku sameeyey derbigii buu toosiyey wa ashaara sufyaanu sufyaan wuxuu ishaaray kaannahu sida isagoo yamsaxu shay-an shay masaxayo ilaa fowqu xagga kore u masaxayo shay intuu gacanta ku taabta kor inuu u wado derbigiibuu saa marka u qaaday toosiyey falam asmac sufyaana yadkuru maa'ilan sufyaan kama maqal buu leeyahay raawiga maa'ilan isagoo dhahay ilaa maratan hal mar unbaan ka maqlay xadiidka dhowr warbuu noo sheegay mar baa maa'ilantaan ka maqlay qaala waxa uu yidhi qowmun qolo muuse wuxuu yidhi qowmun qolo aataynaahum aanu u nimid falam yudcimuuna aanna quudinin walam yudayifuuna aanna marti soorin camadta ilaa xaa'idihim derbigoodaad u qasaday low shi'ta haddaad dooni lahayd latakhadta calayhi ajran lacagaad ka qaadi lahayd oo aad ugu toosisay lacag ayaad ka qaadin lahayd ujro ayaad ka qaadan lahayd qaala waxa uu yidhi hada firaaqu beynii wa beynika kan waa firaaqu beynii iyo wa beynika aniga adiga dhexdeenna faaruqidaannii waa kan sa unabi'uka waan kuu warrami doonaa bita'wiili maa shay tafsiirkiisa lam tastadic aadan karin calayhi korkiisa sabran adkaysi iyo sabar aadan ku awoodin baan kuu fasirayo dhegayso qaala nabiyu sal l slam nebigu waxa uu yidhi wadidnaa waxaan jeclaysan lahayn ana muusa muuse kaana sabra inuu sabri lahaa faqasa allaahu calayna min khabarihima allana uu qisadooda noo sheega markaasn nebiga qisada qiso aad u fiican waaye marka wuxuu leeyahay inuusan nabiyullaahi muusa ka hor imaanin baan jeclaan lahaynoo shanigooda meeshuu ku dambeeyaysaan u garanno oo alla uu noogaga qiseeyo qaala sufyaanu qaala nabiyu sal l slam yarxamu allaahu muusa low kaana sabra hadduu sabri lahaa yaqusu calayna min amrihima wa qara'a bnu cabaas amaamahum melikun ya'hudu kula safiinatin saalixatin qasba ibnu cabaas saasuu akriyay yani doonta sababka u fujiyaa waxay ahayd meesha ay ku socoto nin boqoraa joogay oo doon kastoo fiican oo aan ciladaysnayn hore u qaato dadkaana dad masaakiinay ahaayeen doontooda in laga qaato u diidaayo cilladoo u yaalay marka si aan looga qaadanin waxaanoo dhan hadda amar la amraayay ahayd nabiyullaahi yacni khadir wa ama algulaamu ilaa hadda qof haddii uu yidhaahdo anu dad baan laabtooda ka hadlaynaya waxaan ogahay wax soo socdo qaadigu ma yeelaayo waxaas waa xukumaa dadkaas qof hadda hadduu qof guri ka dumiyo uu yidhaha war ninkan gurigiisa waaba loo soo socda anaa ogaay hadduu yidhaha laga yeeli maayo waa inuu qofkaas u magdhabo gurigiisa wixii ku dhici lahaa isagay jirtaa laakiin nabiyullaahi khadir isaga waa loo waxyoonaya dabcan qise waxaa jirta ibnu cabaas iyo dhex martay ninkii la dhihi jiray naafic alasraq oo khawaarijta ka mid ahaa ilmaha yareerkay lay jireen ayaga oo waxay ku cibaadaysan jireen inay dadka dhan laayaan ilmacal ilmihii ay ku jiraan marka wuxuu dhihi jiray khadiraaba cunug yar dilay uu dhihi jiray marka in la dilaa ilmaha yareerka dhib ma laha qur-aankan kaaga soo bixina uu yidhi waa kan khadir cunug aan waxba geysan inuu dilay iyagana marka waxay leeyihin dadkan kollaba gaalo intaysan noqonin waa dilaynaa saasoo kalea ku jirtamarkaasuu wuxuu yidhi ibnu cabaas marka kula dooday aayaddanbu wuxuu yidhi haddii aad khadiroo kale tahay sax waay dilkaagu laakiin haddii aadan ahayn sax maahan ilaahay wuxuu leeyahy wamaa facaltuhu can amrii khadir wuxuu yidhi wamaa facaltuhu can amrii waxaanoo dhan aniga amarkayga isagama samaynin ilaaha i amray adiga haddii ilaahay ku amro ilmaha iska laayo yii marka haddii alla uu ku amraayo de alla kuma amraayo way adigaayb qof zamankan joogoo de ilaahay toos toos oo uu amraayo ma jiro nin ilaahay u waxyooda maa jiro oo amar la siinayo waxaa samey laleeya ma jiro qofkii marka inta wax isku qasoo waxhalleeyo oo dembiye inta gala yidhaahdo aniga yacni khisadan soo deliishada marka waa zandaqa iyo wuxuu ku dhex jiraa wax aan saxsanayn markaasayb wa ama algulaamu wiilku fa kaana kaafiran buu ahaa gaal wa kaana abawaahuna yacni kaafiran gaalu ahaa wuxuu ka wadaa arrinkiisa sidaasu ahaa lahay ilaa haddii labadiisa aabba ay muslimiin yihiin isagana markaas uusan qaangaar ahayn oo cunug yar uu yahay isaga laftigiisa waa muslim wa ama algulaamu fa kaana kaafiran wa kaana abuu abawaahu mu'minayni bay ahayd oo marka waxaa dhici lahayd inuu isaga gaalnimo u hogaamiyo uma qaala lii sufyaan wuxuu igu yidhi samictuhu minhu maratayni waxafidtuhu minhu qiila lisufyaan xafidtahu qabla an tasmacahu min camrin ow amase taxafadtahu min insaan yaad ka xifdisay faqaala miman ataxafaduhu yaan ka xifdin warawaahu axadun can camrin hayrii yaan ka xifdinaa buu yidhi qofaan aniga ahayn miya camr bnu dinaar ka wariyeyba xadiidka anunbaa ka wariyey samictuhu minhu maratayni aw alaaan baan ka maqlay waxafidtuhu minhu cunugaanna marka saas u dilay sida aayadda ku cad gidaarka iyo derbiga ay sameeyeen ilmo agoonaa maalkayd ugu jiray qaala xadaanaa moxamed bnu saciid alasbahaaniyu qaala ahbarana bnu lmubaarak can macmari can hamaami bni munabih can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiy sal slm qaal inamaa sumiya alkhadir khadir waxaa lagu magacaabay khadir loogu magac daray liannahu jalasa wuxuu fadhiistay calaa farwatin baydaa dhul cad dhul yacnii aan waxba dhul cad korkeeduu fadhiistay arda cad fa idaa hiya waaba iyada oo tahtazu yacnii dhaqdhaqaaqayso min khalfihi gadaashiisa khadra'a iyadoo cagaaran yacnii cagaaraa ka soo baxayba dhulkii markii saasaa khadir loogu bixiyey buu leeyahay qaala alxamawiyu ruwaadduu ka mid yahay qaala moxamed ibnu yuusuf ibni matar alfirabriyu waa ninka bukhaari kitaabkan ka warinayo maxamed ibnu yuusuf alfirabri qaala xadaanaa caliy bnu khashram can sufyaan bituulihi